kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladda dhaqaalaha soomaaliya ee xilligan waxaana marti igu ah brofesor yaxya sheekh caamir oo khabiir ku ah arrimaha dhaqaalaha soomaaliya brofesor yaxya waa mahadsan tahay marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhowahay walaalke marka hore bal noo faahfaahi heerka dhaqaalaha soomaaliya ee xilligan maxaa lagu qiyaasi karaa ma jirtaa micyaar ama halbeeg lagu cabiri karo waa adag tahay adduunyadu waa leedahay endakis oo dhaqaale laakiin waxaad ogtahay miisaaniyadaha horta sideeda waddan walba maraayadiisa laga fiiriya waa miisaaniyadiisa miisaaniyadaas waxay kuu sheegaya waddankaas waxa soo galo waxa uu dhoofiyo waxa asiga uu soo dhoofsado waxa uu soo saaro waxaasoo dhan bay kuu sheegaya marka miisaaniyadeenna saana kale waxay noo noqon kartaa hadda maraayadda aan wax ka fiirinayno marka culayska waxaan saaraynaa waddankii oo dhanna maaha dan miisaaniyadda lafteeda markaa fiiriso waxay ku saabsan tahay laba ciladay leedahay miisaaniyadda qaranka oo dhan waa miisaaniyadda xamar magaalada muqdisho tan labaad shantii sanoo lasoo dhaafay miisaaniyad la xiro ma jirin oo haddii la xiro waxaad ogaan kartaa inay naaqus galay iyo inay balaas tahay miisaaniyaddaoo dhanba lama xirin idoo tii la xirin a tii kale la ansixiyey labaas ciladaa kuu diidaya marka inaad heshid index aad ka dhaqaaqdid inaa adugu iskaa baaritaan u samaysa maahane waa garta marka tan maaragtay wax soo saarka kale ee khaaska ah shacbi weynaha waxa ay soo saareen xitaa ma taasay ku xiran tahay ha waxaa la sugaya in la soo saaro dowladdu haddii wax soo saarku batana canshuurteedaad kakasay ay ka qaaday waxay beeraha ka soo baxay waxay warshada ka soo baxay waxaasoo dhan baad fiirina canshuurta ay ka qaaday waa taqaanaa nambarka shayga boqolka shan ay ku dhacayso ee intaas ay kasoo xaraabtay asalkiisu meeqow ahay waa dhihi kartaa waa garta marka dowladda soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay waxaa mooday in horumar ay dhinacyo badan ka sameynaysay waddanka inuu horumar sameynay marka maxay tahay sababta keenaysa in aysan jirin index ama maaragtay halbeeg laga cabiri karo dhaqaalaha soomaaliya wallahi wasaaradda dhama mar dhow ma lahayn ee waax dhamo statistika keliya waaxda statistikada waxaad ka heli lahayd tirakoobtii oo dhan marka waxyaabaha horumarka la sheegayo isbedelay waxaan dhihi karnaa waxaa waaye ifro numberaa isbedelay miisaaniyaddan sanadba meelay soo maraysay hadda sanadkan ugu dambeeyey waa sagaal boqol iyo konton milyan lix boqol lixdiyo kow kun afar boqol iyo afartan iyo afar doolar waaye sanadihii ka horreeyey waa ka yareed oo sanadba miisaaniyadda waxbaa ku soo kordhayay marka waad dareemi kartaa nambaraa kordhay ee wax soo saar weyn oo kordhay ma jiro canshuur la kordhiye waa jirtaa laakiin beerihii waddanka abaarna waa ka dhaceen xoolihii waa aragtay sacuudiga dhowr jeeroo lagu soo celiyey labada meeloo wax ugu badan naga soo geli jireenna beerahaas iyo waxay aheeday iyo xoolaha labadina waxa naga soo galo waa yaryihiin marka canshuur la badiyey waaye bis uun badiskaas haddii aad fiirisid wasaaradahay ku xirantaha si u kala badiyaan hadda wasaaradda maaliyadda waa wasaaradda oo hadda dhaqaalihii oo dhan iyada uu ku soo xaroonayo bajetkeeda waa kordhay laba kun iyo iyo labaatan kow waxuu ahay sagaashan iyo toddoba milyan toddoba boqol shan iyo toban kun shan boqol iyo toddobaatan iyo sagaal sanadkii ku xigay waa korortay waxay noqotay oo twenty twenty twenty twenty two waxay naqotay boqol afartan iyo lix milyan laba boqol iyo sideed kun sideed boqol konton iyo shan sanadkan hadda socdo waa boqol iyo siddeetan milyan afar boqol konton iyo labo iyo toddoba boqol iyo afartan iyo lix waa maaliyadda keliya waxay ku shaqaynayso wasaaradihii kale wax soo saarka ee laga sugayo in wax soo saarkooda dartood miisaaniyaddooda u bato aaday u yar tahay marka loo fiiriyo maaliyaddu inay intaas qaadato wasaaraddii beeraha markaad fiirisid iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo ismalaha kharajka ku baxay iyo lacagtooda waayahay marka waxaa soo hadal qaaday ilaha dhaqaalaha ee dalka sida xoolaha iyo beeraha oo kale waxaa sheegtay in isbeddelka cimilada iyo abaaraha ay saameyn ku yeesheen marka arrintaas saameyn ma ku leedahay marka yaraanta wax soo saarka ilaha dhaqaalaha ee waddanka ma ku leedahay dhaqaalaha waddanka iyo nolosha dadkaba waa ku yeelanaya haddii waxaad fiiri wasaaradda beeraha wax walba waxay aad geertaa kaaga soo baxa wasaaradda beeraha oo lagu sheegayo dhanba miisaaniyaddeedu waa hal milyan sagaal boqol lixdan lix kun shan boqol iyo konton iyo lix wasaaradii dhammeedoo xanaanada xoolaha waa lix milyan saddex boqol lix iyo toban kun afar boqol soddon iyo afar ay laegtahay wasaaradda boostaba hadda inta ka jirto gooni boosta ma jirto oo kuwa private ay wada naqdeen iyadaa ka miisaaniyad badan wasaaraddii beeraha waa lix milyan iyo soddon iyo laba kun toddoba boqol iyo toddobaatan afar dollar a boostay tahay beerihina waa hal milyan iyo wax laba milyan ka yar boostana waa intaas xanaanada xoolaha lix milyana waa dareemi kartaa marka culeyska meesha la saaray wasaaradda maaliyadda waxyaaba waa noo kala muhiimsan yihiin wasaaradda maaliyadda ee aan kugu sheegay lacagteeda miisaaniyadeeda sanadka iyo xafiisyada hoostagoo dhan waxay naqanayaan boqol iyo siddeetan milyan afar boqol konton iyo laba kun toddoba boqol afartan iyo lix laakiin hadda anaka muhim waxaa noo ah gaashaandhigga difaaca oo dhan oo la hoosgeeya maxkamadda maxkamadda ciidamada iyo xoogga dalka soomaaliyeed waa ka yaryihiin wasaaradda maaliyadda miisaaniyadeeda iyagu waa boqol iyo labaatan milyan saddex kun lixdan iyo todo saddex boqol lixdan iyo toddoba kun saddex boqol iyo toban kow saasay adaa jeclahay wasaaradda amniga gudaha security muhiim uu noo leeyahay oo ay hoos tagta booliska hoos tago niisa hoos tagto waaxda socdaalka hoos tagto miisaaniyadeedana waa toddobaatan iyo lix milyan toddoba boqol iyo toddobaatan kun afar boqol soddon iyo sideed laba jibaar waxaa ka badan wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda kharaj badan inuu ku baxa maaha iyadu wax badanay soo aruurisaa bangigay dhigataa sida loo baxay sheegtaa igu jira khadka su-aalooyin dhowr ahna waa hayay haddii aan waqti u helno laakiin kaalintii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeya bal aan dhegeysano assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajoojo oo jooga magaalada galdagob gobolka mudug aad baan u salaamayaa rofesor yaxya sheekh caamir rofesorka waxaan weydiinayaa tobankii sano u dambeeyey dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray dowlad walba waxay aada isugu howlaysay in dalka laga cafiyo deynta faraha badan ee lagu leeyahay marka ma la dhihi karaa soomaaliya waxay aada ugu xiiseynaysaa in deyntan laga cafiyo waxay rabtaa inay deyn hor le qaadato oo dalka la geliyo maxaan ku idhaahdaa deyn aada u fara badan gondaha loo geliyo taasi waa taas teeda kale barofesorka waxaan weydiinayaa abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqday waxay aada u waxyeelayaan beerihii deegaankii saameyn ku yeeshaan marka in dakhliga guduhu uu kordho soo saameyn kuma lahan arintaasi teeda kale ayadoo taasi ay jidho oo abaarahaas waxaa soo laabtaan ashyaa badanoo waxaa jira dalka laga heli karo oo dibadda laga soo dhoofsado taasna soo ma curyaamin kadho in dakhliga gudaha uu kordho oo dadkii lagu dhiirigeliyo in beerihii ay tabcdaan waa mahadsan tahay brofesor waa mahadsanya walaalkay horta kelmadda deyn cafinta badana waa la yaabaa cafin cafin cafin kelmadda cafin meela ku jirto ma arkin waxaa la yidhaha extend c e f y extended credit facility amaah la dheeraynayo waay extended credit facilityga waxaa lagu ogolaanaa in aad qaadatid amaah dheeraad ah marka aad buuxisid shuruudo laysku ogaay ee deyn la cafiye ama kelmadda cafis af soomaaliga oo forgiveness of oo debta ay ku taallo ma arkin amaahdaas lagu siiyo waxay kuu kordhinee waa deyn cusubo aad qaadatay oo lagu ogolaaday shuruudaa la socda oo ah ee xaddiga aad qaadan karto oo lagu ogolaanayo waxa aad ku isticmaalaysid dulsaarka saaran muddada aad ku soo celinaysid tan shuruudahaas markaad buuxiso oo dowlad fiican naqato aan kuu samaynaynaa si iyo afta waaye extended credit facilities waxaa lagu fududaynaa in lagu dheereeyo extension lagugu sameeyo credidkaaga ee kelmadda cafis af soomaaligan ku quruxsanay anaga tan oo abaarahan soo naqnaqdo waxaa la rabaa dowladaha waaweyn ama dowladaha kale waa ka fikiraan in abaarahan soo naqnaqdo maxaa keenaa mashaariic hadday dowladda ku dhawaaqday runtii waxaa ugu jeclaa hadduu hirgalayo mashruuc layidhaha soomaalida cagaaran in toban milyan oo dhir ah la abuuro keyo aragti say barwaaqo u tahay ardada waxaa laga codsaday boqol milyan oo geed inay abuuraan ardadu geedahaas la abuuro cadcelina waa samaynayaan fatahaday ka hortagayaan miray yeelanayaan xayawaanaadkii noloshaa soo naqanayso iskuma dhibin marka in fatahadaasi aan ka hortagno waa in qorshaha lagu daro miisaaniyadda hadda aad aragti dowladda hadda aan ka hadlayna sida u kala jajabantaa markaad aragti in shaqaalaa la badinaya le xataa shaqaale in la badiyo igama dhex muuqato bolosiga shaqaale la badinaya waxay ahayd inay ka dhex muuqato tan kale oo oo oo dhowr jeeraa ka hadlay waxyaabahan dibadda laga keenayo hadda ayaa hore waxyaaba badanoo dibadda laga keeno cashuur la saaray sida tufaaxa iyo carab oo inta nooga baxo hadda kii suuqa wadanka waxaa kusoo batay kii suuqa yile biliif mi habeen dhaxaas waxaan tegay mool ii dhow dhamcasa arkay intee laa keenaa dhamcasadan waxaa layidhi waxaa laga keenay dibadda waxaan weydiistay marka lows lowska dhulkan shabeelladan dhaxo aad uga baxaa lowska dalka dhan maba haynaa layidhi khaanadaha dhan waxaa buuxo lows haddii aan qabte aan jajabiyo uriyana waxaa igala fiican lowska gudaha haddii looskaas dibadda laga keenaya hadda yaanyaa la keenaa karootaa la keenaa hadda kama hadli karno wax kaga horumar moosaa naloo keena haddana waa istaagay waxaasoona haddii la jooji lahay waxaa dhiiri gelin lahayd tan guda hadda cashuurtan yare lagu badiyey hilibka digaaga oo dibadda laga keeno waxay dhiiri geline dadka tugooyinka ku tacbada doorada ee ukuntooda ay ka kwaaliti fiican tahay ukun baraasiil laga keena intaas bad ku soo jirta wax ay tahay aadan ogeyn iyo mid fresh waatanaa xamar weyn waa artay doorada wadanka waa buuxda hortaada lagu qalaa iyadoo dhiigdaad bac kusoo ridana guriga usoo qaadane dhinaci kale waxaa taala mid frijiteer ku jirta oo bac ku daboolan oo goori dhacda aan la ogeyn marka aadan u qabaa walaalkay fikirkaas oo soo jeediyey waxyaabaha badan ee laga soo saari karo wadanka kuwa lamidka heshiis caalamiga jira ma jooji karti laakiin cashuurta in lagu badiyo digirta hadda xamar laga cuno badankeeda kenya laga keenaa dhulkayna soo martaa haddii dadku intersigooda iga yaqaan ay ogaadaan digirta suuqa inaan lala tartami karin oo suuqa loo banneeya iyaga wax soo saarka guduhuna waa badanaa dad badanna shaqay ka helayaan cunto caafimaadkeeda lahubana waa helaynaa dhegeysto kale ayaa rofesore su-aashan kusoo weydiiyey magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan jooga magaalada caasimadda ee muqdisho daadiyaha barnaamijkii brofesorka ba aad baa idin salaamay mudane waxaa jirta in dhawaanahan ama sanadihii ugu dambeeyey ee xukuumadihii soo maray dalkan ay ka shaqaynayeen barnaamijka deencafinta dalka hadba meelna ay soo gaarsiinayeen hay-adaha caalamiga ah ee ka faallooda arrimaha dhaqaalahana ay soomaaliya ka galaysay kaalinta koowaad ee musuq maasuqa dunida haddaba xukuumadan jirta hadda ma kuu muuqataa inay hayso wadadii la dagaalanka musuq maasuqa su-aasha labaad waxa ay tahay waxaa jira in dhulkan waqooyiga ee aagga buuraleyda waqooyi ee soomaaliya dhowaan laga helay macdanta ku jirta dhulka hoostiisa dowladda soomaaliyana aan dareemayo in ay aada ugu baraarugsanayn maamulkeedana weli uusan gaarin dhibaato noocee ah ayaa ka imaan karta haddii khayraadkaas laga helay dhulka hoostiisa ee macdanta ah aan looga faa'iideysan sidii loogu talagalay waa mahadsantaha waa mahadtay walaalkay deynta saa u sheegna waaye musuqmaasuqa number one aan uga jirnaa welina wax naga saaray ma hayno weliba waxaa jiro guddiyo madax bannaan waxa la yidhaha miisaanyaday waddanka ku leeyihiin guddiga madax bannaanee xuduudaha gobolladaad maqashay bajaduu leeyahay guddiga dib u heshiisiinta guddiga doorashooyinka guddiga xuquuqul insaanka guddiga shaqaalaha rayidka khayraadkan aad sheegayso waa run aadan looga faa'iidi karaa laakiin faraba kuma hayno gobollada kaleoo dhan oona ka jiraa soomaaliya meel aan macdin laga ranayn ha naqato geedo yaroo baaruuddaa laga sameeya la leeyahay dahab ha naqato dhowr nuuco oo waxyaabaha kiimikada loo isticmaalo dhagxa qaaliya waddankao dhan waa laga qaadaa taas waxaa waaya dowladdu markay xuduudaheeda xerato ay sharci ay ka soo saarato maamul goboleedyada awoodooda iyo awoodda dowladda dhexna la kala qaado oo waxay national resourceska inay leedahay dowladda dhexe mas-uuliyadooda dabcan percentage oo ku leeyihiin gobollada laga hela khayraadke waxyaabahaasoo dhan weli looma soo jeedin nabadgelyan ku mashquulnay iyo doorasho isdaba jooga waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aan toddobaadkan uga hadlayno heerka dhaqaalaha soomaaliya waxaa marti inoogu ah khabiir dhinaca dhaqaalaha soomaaliya professor yaxya sheekh camir dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo soo dhawow walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi oo ku sugan degmada gaashaamid dowla deegaanka soomaalida ugu horreyn waan salaamaya daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo profesoorka martida ku ah yaxya sheekh camir laba su-aalood baan rabaa inaan ugu weydiiyo profesoorka su-aasha koowaad waxay tahay waxaynu ognahay lafdhabarta dhaqaalaha ee dalka inay tahay xoolaha nool suuqa keliya ay u dhiibgeenaana waa wadamada khaliijka marar badan bay dhacda haddaba in suuqaasi xidhmo oo xoolihii ay naga socon waayaan su-aasheedu waxay tahay maxaa suuqaasi keliya inagu koobay ee inoo diidan inaynu yeelano suuqyo kala duwan oo marka kaasi xidhmo aynu mid kale u wareegi karno su-aasha labaadna waxay tahay dhulkeenna inta badan waa dhul hodana baa la dhahdaa dhinaca beeraha ku wanaagsan haddana wax soo saarka dhinaca beeraha inaguma badna haddaba doori intee leeg ayuu wax soo saarka dhinaca beerahana uu ku leeyahay horumarka darka iyo dhaqaalahaba waanad mahadsantihin waa loo baahan yahay tan beeraha diversification of products wax la yidhaha jira wax soo saarkaaga inaad kala bedeshid marketkaaga inaad kala bedesid inaad kala bedeshid hadda wadamadan ugei jirnay carabta waxyaabaha dhidig waa ka ilaali jirnay hadda iyagaaba dhidig samaystay sacuudigaasaaba caana noo soo dhoofiye waa aragteen hadda waxaa la bilaaba turkiya jiroo qaadanayo masar oo aad ugu baahanaa jirto oo qaadanayso bakistaanaa jirta idan in wadamo kale loo iibgeeyo waa qabaa laakiin bacdimaa kuwan ay noo dhowaayeen xiriir horena aan lahayn soomaaliduna meesha ugu dhow jugraafi kale ay tahay waxay noqotay in iyaga le laakiin waa kula qabaa in loo dhoofiyo ilaa yurub meel kasta in la geeyo weliba looda ay qaataan iyo ariga geela hadda wadamo yaraa qaato carabta iyo u badan wadamada islaamka marka fikir saxa waaye in la joogteeyo hal meel dhibkeeday leedahay iyaga dagaalo ka dhici karaan iyaga shuruudkaaga dhigaa xoolahaaga waa jiran yihiin iyagoon jiranayn waxyaaba badana imaan karo in la bedelo waa fiicanta waa hagaag ee dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo soo dhowool asalaamu calaykum magacaygu waa daliiti maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho martida waa islaama barsoorka iyo daadiyaha barnaamijkaba intaa kabacdi barsoorka waxaan weyna wadi barsoore arrimaha sahanka shidaalka ee sahanqodyada soomaaliya ayaa ayaa la sheegaya in la bilaabi doono arintaas soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa mana la joogaa xilligeedii sida africa dalal ay ka mid tahay nigeria oo kale oo shidaalka qoday wax maaragtay faa'iido weyna kama helin oo westiilo dalkiisu waa fakri dadkiisu waa fakri adho marka sida qaliijka oo kale miyaan uga faa'iideysanayna arrintaas arrintaas dhaqaali ahaan ahaan bal xoogaa tafaasiil naga sii barsoore
horta waxay ku xiran tahay wadamada qaar daa fiiriso norway iyo turkiya oo kale iyo farsamadii kusoo saaro lahaayeen markay diyaarsadeen kadibay bilaabeen inay wax raadiyaan adiga sacuudigan ad aragto waxa waa loo soo saaraa markaasaa boqol markabar laga qaataa waa inaad degsato bolosi wakhtiga dheer faa'iida kugu jira nigeria siyaal badanay soo saartaa waa runtiis laakiin nigeria heshiiska muxuu yahay looma ogolo waddankeeda refinery in laga dhiso shidaalkoo ceeriraa laga qaadaa waa loo soo sifeeyaa asaa loo soo iibgeeya haddana ana kuma shidaal lahaynaba anaka refinery lahaa jirna oo ciraaq sooma ay noo suubiye ciraaq oo crude oil naloo keenaa inta lagu sifey jiray bolosigaas waa inaad diidin marka waa in adiga waddankaaga lagu sifeeya sicirka waa inaad wax ka goy kartid sicirka waa inaadan ogolaan muddo dheer toban sano labaatan sano kadib heshiiskaas waa in dib loogu naqon karo shan iyo toban sano kadib waa in dib loogu naqon karo laakiin heshiis kugu jiro haddaad tira lixdan sano kadibaa heshiiskan laga bedeli karaa wax ma fiicno waxaa layidhaha after ten years heshiiskan si oo noo wada wanaagsan laba dhaca ka dhigayna aan u samayn doonaa waa in la yidhaha laakiin waa inaan la dhihin ma soo saartay haa laakiin hadda waktiga ka faa'iidayna waa joognaa laakiin waana kuu sheega africa meel shidaa laga soo saaro dhan waxaa loo abuuraa xaalad deganaan la'aan waddamadan khaliijkao dhan deganaan la'aana ku jiraan waa inaad ka fikirta marka deganaan la-aantaasna inaad iska ilaalisid oo faragelinta ah hadba waxay ku xiran tahay shaxdaas sida ay u ciyaaraan siyaasiyiinta maalintaas joogto
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa brofesor yaxay sheekh caamir khabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo